maabkan ay faafisay wasaaradda macdanta iyo batroolka dowladda federaalka ayaa waxa uu dhaliyey dhaliilo iyo hadalhayn kala duwan kaas oo gebi ahaanba meesha ka saaray qaar ka mid ah maamul goboleedyada tusaale ahaan maamulka hirshabeelle oo kale ayaa maabkan ay faafisay dowladda federaalka waxa uu ka dhigayaa laba gobol oo kala duwan halka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug uu maabkan ku tilmaamay deegaano ay isku haystaan maamulada puntland iyo galmudug siraaji sheekh isxaaq oo ah guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka maamulka hirshabeelle ayaa isagoo ka hadlayay maabkan ay faafisay dowladda federaalka wuxuu tilmaamay in lagu gafay jiritaanka maamulka hirshabeelle isagoo intaa ku daray in tallaabadan ay qaaday dowladda federaalka islamarkaana ay ku faafisay maabkan ay keeni karto inay dhaawacdo wada jiritaanka maamulada shisheeyaha uu ka dhisay dalka waxaan rabaa kelimo yar aan ka idhaahdo maab social media ha wareegayo maabkaasoo tilmaamayay in lagu gaboodfalay oo meel looga dhacay jiritaanka dowladda hirshabeelle iyo guud ahaanba isku hayntii dowladaha xibnaha ka ee dowladda federaalka soomaaliya wuxuu tilmaamayey in uu kala qaybiyey dowladda hirshabeelle uu u kala qaybiyey laba gobol uu diiday uu inkiray dowladda hirshabeelle inuu sida dowladaha kale ugu soo bandhigo uu ku soo bandhigo
sidoo kale siciid deni hogaamiyaha maamulka puntland ayaa isagoo ka hadlayay maabkan ay faafisay dowladda federaalka waxa uu ku tilmaamay mid abuuraya dhiilo colaadeed islamarkaana sii xoojinaya khilaafka ka dhex jira maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka isagoo ku tilmaamay tillaabada dowladda federaalka ay ku faafisay maabkaas mid ay ku kala qaybinayso bulshada soomaaliyeed waa sida uu hadalka u dhigaye
ay ku muujinayso in gobolka mudug qaybta puntland raacsan uu yahay meel la isku haysto runtii waa waa arrin hor leh oo dhiilo ah oo u baahan in si hoose loo eego in dowladdii federaalka iyadu ay ka shaqaynayso inay bulshada iska hor keento runtii arrintaas arrin loo dulqaadan kara ma aha waana arrin ku habboon in meelahan oo kale laga sheego si dadweynaha intiisa badan sida sabiiqda loo gelinaya dareenkoodu ay u ogaadaan maabkan ay faafisay dowladda federaalka islamarkaana meesha looga saaray jiritaanka qaar ka mid ah maamul goboleedyada shisheeyaha ayaa waxa uu sare u qaaday khilaafka soo jiitamayay ee u dhexeeyey maamulada shisheeyaha iyo dowladda federaalka ee uu hoggaanka u yahay xasan sheekh maxamuud iyadoona marba marka ka dambayso uu sii karaar qaadanayo khilaafkan ka dhex aloosan maamulada shisheeyaha iyo dowladda federaalka waxaana ay tilmaamayaan aqoon-yahanka iyo waxgaradka soomaaliyeed in arrintan ay ka dambeeyaan shisheeyaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday dalka kuwaas oo dowladda federaalka iyo maamulada shisheeyaha ay kala matalayaan danaha dowladahaasi shisheeye ee duulaanka ku soo qaaday dalka